magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay xarun loogu talagalay daaweynta xoolaha munaasabadda waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada dhuusamareeb dhakhaatiir iyo dad xoolo dhaqata ah maxamed cabdi dhiblaaw oo ah digtoorka xaruntan ayaa ka waramaya adeegyada ay bixin doonto xaruntan waa xarun ka shaqeynaysa caafimaadka xoolaha magaceedana waxa la yidhaha junior veterinary service shaqada ay qaban doontana waxa waaye daaweynta xoolaha iyo tallaalka xoolaha iyo talabixinta si guud waxay u qaban doontaa insha allah sida qaliimada xoolaha sida bacda oo kale oo loo yaqaano remunitory iyo qaliinka loo yaqaano c s oo loo yaqaano maaragtay qaliinka ilma xoolaha ku qalloocda iyo maaragtay ilma neefku dhali waaya iyo ool daawooyinka dhan ninkan ahaado xooluhu u baahan yihiin marka xaruntan waxaan iga furnay degmada caasimadda dhuusmareeb galmudug cabdisalaan caabi cali xogeyaha maamulka dhuusamareeb iyo xubnaha kale ee ka qeybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey furitaanka xaruntan xooluhu sida ibni aadamku u xanuunsadaan ayay u xanuunsadaan siday daaweynta ugu baahan yihiin ay ugu baahan yihiin dabcan ma ahan in dee dadka ibni aadamka keliya ama xanuunsadaan ama loo sameeyo sarjariga dee xoolahana waa loo sameeyaa waxaan rajaynaynaa haddii ilahay idmo xaruntan inay noqoto midii dabcan baahidii jirtay ha qabtirta wasaarad ahaan insha allah waxaan ballan qaadayna aan la shaqeyno dabcan wasaaradda waa ka mid yihiin waxay hoos tagaan qaybta caafimaadka xoolaha waana ka warqabnaa waana kolley marar badan waa sarignaa insha allah waxaan ballan qaadayna aan la shaqeyno khatiirta dunya waxaan bogaadinaynaa xarunta cusub ay ka hirgeliyeen caasimadda galmudug ee dhoosmaraab si guudna waxay ka mid tahay dadaalada lagu dadaalo lagu jiro in kor lagu qaado wax soo saarka xoolaha haddii xoolihii la daaweeyo oo caafimaadka kor loo qaado waxaa siyaadaya xoolahaas ee wax soo saarkooda wax soo saarka hadduu siyaadana waxay markaas ku beeraysaa jiibka dhiiga dalka ee kor u qaadaysaa ka wasaarad ahaan insha allah waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqeyno xarunta iyo xarumaha lamidka aan dhiirigelinaynaa xaruntan ayaa samayn doonta qaliimada xoolaha dhalmada iyo daaweynta cudurrada xoolaha